asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada xubinteenna murtida maanta xubinteenna murtida maantana waxaa ah halaaba halkan ka soo jeediya anigoo ah cabdinaasir axmed barkhadle waana xubinteenna murtida maanta ee aynu ku falanqayn jirnay ama ku wadaagi jirnay ama kaga sheekaysan jirnay haddii eebayd maayo afkeenna hooyo iyo waxyaalaha digniinaha inaga sii ama nolosha iyo qaababkeeda kala duwan iyo sida aynu fahanka qodada dheer uga qaadan lahayn iyo waxyaalaha la xidhiidha googoosiga ee aragtiyaha saliimka ah ama aragtiyaha nadiifta ah ama aragtiyaha saaxiga ah waxyaalaha la xidhiidha kuwaas oo ah kuwo u baahan kubcinta afka kubcinta maskaxda garashada dareen kale soo dhowaysiga qaraabada iska ilaalinta waxyaalaha xunxun iyo ku dhaqanka nolosha asaasiga ah iyo sidii aad maaragtay tafatirka ugu samayn lahayd ama aad u jilfactir lahayd taasoo loo baahan yahay qof kasta oo nooli ahi inuu ogaado bal horta dabeecadaha xunxun ama dhaqamada xunxun iyo kuwa fiican waxa ay kala yihiin waana qayb ka mid a horumarka biniaadanka sababtoo ah maskaxda biniaadanku waa shay aad u ballaadhan haddii wax walba lagu shubo laba milyan oo mahmaahood iyo laba milyan oo haddii la kuusama ogolaya sheeko haddaan maanta kaaga sheekayno dee maskaxdaadu way qaadi kartaa toban kun oo buug haddaad maanta akhriso maskaxdaadu waa qaadi kartaa tafsiiru qur'aanu kariim oo dhan haddaad dhegaysato kulligii aad qaado maskaxdaad ku qaadan kartaa iyo xafdinta qur-aanka iyo kulli maskaxda biniaadanku marka waa wax ballaaran waxaa ballaaran baa waxa loo baahan yahay dhinac walba in tusaalayaal laga siiyo oo tusaalayaal diinia laga dherjiyo oo kuwo dhaqana laga dherjiyo oo kuwo maaragtay digniina laga dherjiyo oo kuwo bogaadina loogu daro oo waxyaalo fara badan layska waraabiyo ayaa loo baahan yahay mideenan maantana waa mid ka mid a sheekooyinkeenii saddexdayda ahaa waxaa la yidhi ama aan dhahaynaa waxaa la yidhi saddex bay diraaci kugu dishaa saddex ayay diraaci kugu dishaa baa la yidhi ama saddex buu jiilaal kugu dilaa bay xubinteenan murtida maantu inaad leedahay haye maxay yihiin saddexdaasu saddexda uu jilaalku kugu dila ama saddexda ay diraacdu kugu dishaayey waxaa weeye saddexdan soo socota dhegaystow aroor laba guulah geyigoo xaalufa iyo gaadiid la'aanba saddexdaasay diraaci kugu dishaa ama saddexdaasaa jiilaal kugu dilaa jiilaal iyo diraac soomaalidu laba erey bay u kala yaqaanaan qaar baa qorraxeed dhaha qaar baa jiilaal dhaha qaar baa diraac dhaha waa ereyada farada badan ee gobolaysiga iyo sida layslaa fahmo dadka qaar ka mid a diraacda waxay u yaqaanaan marka roobku do-o ee barwaaqadu dhacdo ayayba diraac dhahaan oo waa kala duwanaanshaha erayada ama lahjadda iyo sida loo adeegsanayo ayay ku xidhan tahay sii raaci mayno laakiin ujeeddadu waxa weeye oo aynu qaadanaynaa saddexdan ujeeddo aan u soconno waxaa la yidhi saddex ayay diraaci kugu dishaa saddex buu jiilaal kugu dilaa saddex buu qorraxeed kugu dilaa intaba way u dhigantaa intaba waad dhihi kartaa haye saddexdaasi maxay yihiin aroor laba guula geyigoo xaalufa iyo gaadiid la'aan saddexdaasay kugu dilaan jiilaalka qorraxeedka iyo diraacduba say kuugu dilayaan waxay kuugu dilayaan aroor laba guula dee laba berina wuu sii soconayaa laba berina wuu soo soconaya ama waxaa weeye habeenna wuu sii dhaxayaa habeenna wuu soo dhaxayaa saasuu xoolihiiba maaragtay socodkaasayba kaga baxeen iyo biyihii ragtiga lagu soo wadayay laba beri haama ragtiga laga soo dhigahayo kolba lasoo rirahay kolba lasii riray iyagana waad ogtahay waxaa laga yaaba qaarkood inay boos ahayn oo liigaan iyo dadkii arooray laftoodii oo laga yaabo laba toddobaad ka badanba ama toddobaad ka badanba inaan biyihii laga maarmi karin iyaduna waa dhibaato kale waa qaybta labaad geyiga xaalufa iyo carrada oo aan wax cawsaba lahayn dee haddii biyo la helo wax lagu cunana la waayo iyadana waad garanaysaa waa jab kale xaaluf ilahay xaaluf nama dhigo waa midda saddexaad ee gaadiid la'aan intaasoo dhan waxaa ka sii daran waxaad ceelkii ku tagta amaad biyihii kusoo qaadataba haddaad weydo ama booyadaad dhaansata weydo ama haanaad dhaansata weydo ama ritiaad dhaansata weydo ama dameeraad dirsata weydo iyaduna waa uu quba kale saddexdaas ayaa jiilaalka iyo diraacda ama qorraxeedka intuba kugu dilaan bay xubinteennan murtida maanto ina leedahay mahmaahda maanta ee aan kusoo qaadanayna xubinteenna murtida maanta ciidamka eebe waxaa la yidhi qaalin geela iyo qaaxaba qofkoodu ma moogo